kulan foolkafool ah ayaa magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka ku dhex maray xubno ka socda midooda afrika iyo dowladda maraykanka wuxuuna kulankaasi kusoo dhammaaday fashil iyo in maraykanku mar kale ku celiyo inuusan ogolayn maalgelinta duulaanka cusub sida ay xaqiijiyeen ilo diblomaasiyadeed oo uu soo xigtay wargeyska africa intelligence hadalkan ayaa xoojinaya mowqifkii ay laba diblomaasi oo wakiil ka ah maraykanka dhowaan shir ka dhacay dalka uganda ka istaageen maalgelinta duulaanka la daaladhacaya mushaar la-aanta iyo deynta ku dhow boqolka milyan si howlgalka loogu yeero ayuusom uu u helo qarashaad joogto ah wuxuu hoggaanka howlgalkaasi mas-uuliyiinta uga qayb galayay kulanka ay soo hadal qaadeen in ay muhiim tahay in uun ay helaan ballanqaad la xidhiidha dhaqaale lagu kaabayo dagaalkooda ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo waayadii u dambeeyey kordhiyey weerarada ay ku beegsanayaan xarumaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin shisheeyaha mas-uuliyiinta ugu sarraysa iyo xerooyinka ciidamada dowladda federaalka balse taa beddelkeeda khubaradu ayaa waxay sheegayaan in damacaasi lagu hongoobay iminkana howlgalku wajahayo dhaqaalo dari baahsan ayna muuqan ififaalo muujinaya sii wadidda dagaalka villa soomaaliya ay kula jirto mujaahidiinta al-shabaab geesta kale ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa lagu warramaya in ay la daaladhacayaan caqabado ay ka mid yihiin mushaar la-aan oo ciidamadu dhowr bilood aysan helin wax gunno ama lacag ah taas oo dadka yaqaana arrimaha militarigu tilmaamayaan in ay tahay mid ciidamada u keeni karta niyad jab suuragalna tahay in al-shabaab ay sii kordhiyaan dagaalada arrintan ayaa timid kadib markii maamulka howlgalka loogu yeero eusom lagu yeeshay lacago badan oo deena iyagoo u bandhigay in maraykanku uu garab ka siiyo arrinkaasi balse maraykanka ayaa tilmaamay in iyadoo aan wax laga bedelin nidaamka xagga maaliyadeed iyo howlgalka soomaaliya uusan dhaqaalahaasi bixin doonin si kastaba walaaciyadan tirabeelka ah iyo quustan isa soo taraysa ee ay shisheeyaha oo ugu horeeyo maraykanka ka imaanaya ayaa kusoo beegmaya xilli khilaafaad xooggan uu hareeyey gudaha dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada qaar ee ka jira dalka